halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo qayb libaax ka qaatay fidinta iyo baafinta injiilka ciise masiix waxaana la soo gaaray haatan dhammaadka noloshii rasuul bawlos iyo khidmayntiisii kiniisadda wuxuu markii uu warqaddan oo ah tii ugu dambaysay ee uu qoray sugayey daldalaad waxaana aad iyo aad u fiday injiilka inkastoo bawlos uu ku faraxsanaa sida kiniisaddu ay u fidayso haddana wuxuu welwel ka muujinayaa bidcinnimo uu rumaysnaa inay soo geli doonto kiniisadda wuxuuna warqaddan oo ah dardaaran ku hoga tusaalaynayaa timoteyos oo ahaa nin dhallinyaro ah sida loogu baahan yahay in diiradda la saaro waxbaridda rasuullada oo aasaaskeedu uu yahay injiilka masiixa markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan aayaddii saddex iyo labaatanaad markaasoo rasuul bawlos uu ku lahaa timoteyos iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah adigoo og inay dagaallo dhalaan haddaba dadka qaarkii waxay jecel yihiin inay igula murmaan waxyaabo aan in lagu murmo u qalmin ninna fursadihiisa kuma lumiyo murun aan macno lahayn markaa rasuul bawlosna wuxuu leeyahay iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah ee dadka haddaan iminka horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu dhegaystayaal eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray timoteyos cutubka labaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana qorninka uu leeyahay sida tan addoonka rabbigu waa inuusan ilaahtamin laakiin waa inuu ahaado mid dadka u wada roon oo waxbaridda ku wanaagsan oo dulqaadasho badan oo si qabow u edbiya kuwa isaga diida mindha ilaah waa siin doonaa toobadkeenid inay runta gartaan ugu dambaynta qofka rumaystaha ah waa inuu ahaado sida adeege ama qaadun oo waa inuu dadka oo dhan u wanaagsanaado waxay u muuqataa inuu khilaaf imaanayo halkan waayo waxaynu nidhi qofka rumaystaha ah waa sida askari oo askariguna waa inuu dagaalamo waxaan kaloo haatanna aynu idiin sheegaynaa in qofka masiixiga ah uu ahaado sida adeege oo qof walibana waa inuu u wanaagsanaado miyaannu haatan iskhilaafaynin labadaasi eray jawaabtu waa maya waayo markii aad runta u taagan tahay waxaa la doonayaa inaadan ka waaban runta oo weliba dadkuna ay ogaadaan rugtaada la dooni maayo inaad fulay ahaato waxaan markaasi kugu boorinayaa dhegaystow inaad runta u istaagto ee aadan ka leexleexan waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay oo si qabow u edbiya kuwa isaga diida haddaba taasu waxay ka micno tahay inaynaan la murmin kuwa aynu doonayno inaan masiixa u keenno haddii qofka uu kugu diido wacdiga ha la murmin laakiin horay ugu sii wad inaad hoga tusaalayso haddaan soo dhammayno cutubkii labaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee lix iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo ay dabinkii ibliiska ka baxsadaan iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan waxaa aayaddanu ay la socotaa aayadihii afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana ay ka micno tahay in addoonka rabbigu uusan ilaahtamin waxaa laga doonayaa inuu ficil ku shaqeeyo marka la leeyahay haddaba iyagoo lagu qabtay si ay muraadkiisa u yeelaan ayaa taasu ay ka micno tahay in dhammaantayo aynu ibliiska hoos joognay intaannu masiixa ina soo furanin waxaannu ahayn carruurtii sharnimada oo waxaannu ku jirnay falal aan xagga rabbiga ku wanaagsanayn kuwaasoo aynu ugu adeegaynay inkastoo aynan garanaynin kan sharka leh haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii labaad ayaannu idiin sheegaynaa in rasuul bawlos hadalladiisu ay u badan yihiin waano wuxuuna kula talinayaa timoteyos sidii uu ugu nijixi lahaa howshiisan baafinta injiilka masiixa ee uu horay u soo bilaabay waxaannu iminka dhegaystayaal soo gaarnay cutubka saddexaad ee warqaddan labaad ee timoteyos mawduuca cutubkan saddexaad waxaa looga hadlayaa kaafirnimada imaanaysa iyo awoodda uu leeyahay qorniinku cutubkan bawlos wuxuu inooga digayaa kaafirnimada imaanaysa maalmaha ugu dambeeya wuxuuna ina siinayaa hannaankii aynu kaga gudbi lahayn kuweenna masiixiyiinta ah kaafirnimadaasi waana hadallada ilaah tan looga gudbayo kaafirnimadaas iyada ah sababtaasi aawadeed cutubkani wuu inoo ahmiyad ballaaran yahay oo macaani weyn baa ku dheehan waxaanse cutubkan ku bilaabaynaa dhegaystayaal mawduuca ugu horreeya ee ah kaafirnimada maalmaha ugu dambaysta haddaan arrinkaasi idinka akhrino qorniinka quduuska ah ayaan la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol afar iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan bal tan ogow maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dhib badan marka uu leeyahay bal tan ogow ayaa rasuul bawlos wuxuu timoteyos kala hadlayaa arrin ahmiyaddiisu sarrayso oo wuxuu weliba doonayaa in timoteyos arrinkaasi uu ogaado wuxuu u sheegayaa waxa la filanayo iyo sida mustaqbalka kiniisaddu ay noqon doonto waxaana muuqanaya in kiniisaddu ayan lahaan doonin mustaqbal wanaagsan kadib markii mu'miniinta ilaah ay masiixa samada kula kulmi doonaan waxaa loo baahan yahay markaasi inaynu garanno marka rasuul bawlos uu leeyahay maalmaha ugu dambaysta in hadalkaasi xirfad ahaan loogu isticmaalayo kitaabka axdiga cusub dhowr jeer waxaana ay ka micno tahay oo ay ka hadlaysaa maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda kadib markii mu'miniintu ay hawada kula kulmaan masiixa maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda lama mid ahan maalmaha ugu dambeeya ee qaranka israa'iil kuwaasoo laynoogu soo celcelinayo wax badan marka aynu joognay kitaabka axdigii hore kitaabka axdigii hore maalmaha ugu dambaysta ayaa aalaaba loogu yeeraa wakhtiga dhammaadkiisa waana wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaba waktigaasu wuu ka duwan yahay maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda waayo waxaa ka soo hormaraya wakhtiga ay kiniisaddu hawada kula kulmayso masiixa waxaa weliba horay u sii soconaya bidcinimadii ama kaafirnimadii soo bilaabatay wakhtigii bawlos bawlos wuxuu kiniisadda ugu digay markii uu joogay efesos sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaatanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waxaan ogahay markaan tago dabadeed inay idin dhexgeli doonaan uubatooyin xunxun iyagoo aan idaha wax ka reebaynin oo waxaa idinka dhex kici doona niman waxyaalo khalkhalloocan ku hadlaya inay xertii u jiitaan xaggooda waxaa rasuul bawlos uu leeyahay dhanka hadalladii ilaah dadka uma kaxayn doonaan laakiin waxay duufin doonaan jameecada macallimada qaldan waa kuwa lumiya jameecada oo ku baylihiya waxbarid aan jirin marka haddaba uu leeyahay waxaa imaan doona wakhtiyo dhib badan ayaa taasu ay ka micno tahay in wakhti dhib badani uu inagu soo socdo taasina uma muuqato in dunidu ay toobad keeni doonto umana muuqato in kiniisaddu ay gaarayso wakhtiga dhibka weyn uu jiro welibana kiniisaddu dunida ma beddeli doonto kitaabka quduuska ahina taasi ina bari maayo inkastoo ay jiraan kuwo badan oo sidaasi rumaysan oo aan doonaynin inay runta wajahaan waxaad eegtaa sida xaalku uu noqonayo maalmaha ugu dambeeya sida ku qoran aayadaha soo socda waxaa laynoo sheegayaa sagaal iyo toban caynood oo la arki doono wakhtigaas isaga ah inkastoo markii aynu eegno aanay farxadgelinaynin dadka mu'miniinta ah haddana waa inaynu wajahnaa oo aynaan indhaha ka leexin waayo waxyaabaha lagu sheegayo aayadaha waa waxyaabo maanta u muuqanaya qof waliba ee eega taariikhda kiniisadda laakiin sida maanta waxyaabahaasu ay yihiin waa wax aan horay loogu arag taariikhda waxaan markaasi u malaynayaa inaan soo gaarnay wakhtiga rasuul bawlos oo horay u sii saadaaliyey markaasoo uu lahaa maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dhib badan waxaanan aniga ogayn inta ay socon doonto dhegaystow laakiin waa hubaal inaynu ku dhex jirno wakhtiyo dhib badan oo weliba aan ka soo raynaynin inay sii xumaadaan mooyaane weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka saddexaad waxaanan eegaynaa qidcadan ka bilaabanaysa aayadaha labo ilaa afar markaasoo rasuul bawlos uu ku leeyahay timoteyos maxaa yeelay dadku waxay ahaan doonaan kuwa naftooda jecel iyo kuwa lacag jecel iyo kuwa faan badan iyo kuwa kibir badan iyo kuwa caytan badan iyo kuwa waalidkood caasi ku ah iyo kuwa aan mahadnaqin iyo kuwa aan quduus ahayn iyo kuwa aan kalgacayl lahayn iyo kuwa aan heshiis doonaynin iyo kuwa wax hanta iyo kuwa aan iscelin karin iyo kuwa ba'an iyo kuwa aan wanaagga jeclayn iyo kuwa gacangeliyayaal ah iyo kuwa haad ah iyo kuwa isla weyn iyo kuwa raaxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen waxaa inta laynoogu sheegayaa sagaal iyo toban nuuc oo lagu arki doono dadka oo weliba waxay soo bixi doonaan maalmaha ugu dambeeya waxaa ugu horreeya kuwa naftooda jecel miyaanan innagu maanta arkaynin kuwo badan oo naftooda jecel oo aan dan ka lahayn kuwa kale miyaanay bulshadu ku badnayn kuwa aan fara badnayn oo hodan ah oo haddii dhibaato ay la kulmaan adeegsanaya xubnaha saboolka ah haddaanay dhibaato jirinna aan shaqo ku lahayn haddii ay haystaan wax ay cunaan iyo haddii kale miyaanay isla kuwaas dadka dabka geliya ayaan jeclayn inay naftooda u raaxeeyaan miyaanay weliba ku raaxaysanaynin awoodda hodontinimadooda iyo heerka ay bulshada ka joogaan waxay kaloo doonayaan haddii ay qada qof ka bixiyaan in lagu ammaano waxaa kaloo soo baxaya macallimiinta qaar doonaya inay ammaanaan jameecada jameecaduna iyagoo ka mahadcelinaya ammaantiisa ayay iyana ammaanayaan bawlos oo taasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda saddexaad ee isla warqaddan labaad ee timoteyos ku socota wuxuu leeyahay sida tan waayo waxaa imaan doona wakhti aan dadku adkaysan doonin cilmiga runta ah waxaa dadku ay xagsan doonaan inay noloshoodu horumariyaan oo waxay jeclaanayaan inay nafsadooda sare u qaadaan oo aanay ka fikirin wax kale waxay eegayaan wixii iyaga sharaf u keenaya labo waxaa kaloo laynoo sheegay inay dadku jeclaan doonaan lacagta waayo haddii dadku naftooda jecel yihiin waa dhab inay lacag jeclaysanayaan ama lacagta jeclaanayaan oo dabeecadaha bini'aadanka laga waayi maayo hawo iyo lacag jacayl soomaaliduna waxay tidhaahdaan nin hawo badan nin been badan baa wixiisa leh waxaa kaloo rasuul bawlos uu u sheegay timoteyos in jacaylka lacagta ay tahay xididka sharnimada sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka lixaad aayadda tobanaad saddex weli waxaannu ku jirnaa sagaal iyo tobankii namuun ee dadka lagu sifeeyey taasoo lagu garan doono in maalmaha ugu dambaysta ah la soo gaaray waxaa lagu sheegay in dadku ay noqonayaan kuwo faan badan haddaba qofkii kibir badan waxaa ku garanaysaa sida uu u soconayo iyo isqaadqaadkiisa afar waxaa kaloo lagu sheegay inay kibir badan yihiin oy badradi ka buuxsamayso shan waxaa jiri doona oo kale buu leeyahay rasuul bawlos kuwa dadka caaya waxaa kaloo loola jeedaa inay yihiin kuwa dadka xifaaleeya iyo weliba kuwa jecel inay ka hadlaan axwaalka dadka kale lix waxaa kaloo badan doona caasi waalidiinka miyaanan arkaynin maalin waliba inay sii kordhayaan kuwa waalidkood necab ama waxa xun ka sheega toddobo waxaa kaloo la arki doonaa kuwo aan mahadnaqin kuwaasuna waa ku badan yihiin adduunka oo waxaa ka mid ah dadka caadiga ah oo qaarkood ay la tahay in noloshu ay iska tahay wax caadi ah marka wixii ay helaanna si caadi ah ayay u cunaan oo lama ahan in ilaah uu siiyey kana maqli maysid iyagoo ilaah ku xamdinaqaya ama ku mahdinaya siddeed waxaa kaloo jiri doona kuwo badan oo aan quduusiin ahayn waxaana taasu ay ka micno tahay inay jirayaan qoon karaahiye ah oo fara badan oo doonaya inay boob iyo dhac iyo dil quutalyoonkooda ku raadiyaan marka kuwaasu quduusiin ma ahan waana ku badan yihiin qarnigeenna sagaal waxaa kaloo laynagala hadlay inay jirayaan maalmaha ugu dambeeya kuwa aan kalgacayl lahayn haddaba nin doonayo inuu soo bililiqaysto carmaladda iyo qariibka iyo kuwa laga tiro badan yahay ninkaasu naxariis lahaan maayo magaciisuna wuxuu noqonayaa sida mooryaan jirri carajiif iyo garabkuguur macafiye manexe mashiixe masheefaade iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karaynin weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal sagaal iyo tobankii caynood ee lagu sifeeyey dadka imaanaya marka la gaaro maalmaha dhibka badan ee uu rasuul bawlos horay u waxyooday waxaanan iminka eegaynaa qodobka tobanaad halkan waxaa laynoogu sheegayaa hormo u badan soomaalida waxaana kitaabka uu leeyahay iyo kuwa aan heshiis doonaynin hormadan waa kuwo lagu yaqaan inay danahooda ilaashadaan oo wax waliba ee beeshu ay heli lahaydna waxay ka hormarinayaan dantooda hormadan heshiiska diidan dunida way ku badan yihiin waxaana aalaaba loo yaqaanaa dagaal oogayaal haddii nabadi timaado waxaa imaanaya nin ka cilmi badan oo garanaya sida waddan nabad ah looga shaqaysto iyo sida loogu samro wakhtiga adag iyo sida markii howle ay u soo baxdo loo fuliyo nabaddiidyaduna garan maayaan sida waddan deggan looga xamaasho dhibkuna waa kaas oo heshiis walibana iyaga dan uguma jirto kow iyo toban waxaa ka mid ah kuwa sida beenta ah dadka ugu markhaati fura iyo kuwa aan iscelinta lahayn ama kontaroolkii ka lumay waa kuwa iyagoo hablo xalaal ah qaba haddana kuwo kale u dhuumanaya aalaaba haweenkuna way leeyihiin kuwaas oo kale saddex iyo toban waxaa kaloo ka mid ah nuucyada dadka la arki doono maalmaha ugu dambaysta kuwa ba'an ama balaayo ku dhacday oo la soo farday waa kuwa aan laysku hallayn karin xitaa marka qorraxdu soo jeedo iskabaddaa marka gabalku dhaco afar iyo toban waxaa kaloo imaan doona kuwa aan wanaagga jeclayn oo ka soo hor jeeda samawadayaasha ama samadoonnada shan iyo toban waxaa kaloo la arkayaa wakhtiga dhibka weyn uu jiro gacangeliyayaal waa niman nabiibaya dadka oo been ka sheegaya oo welibana kuwa qariibka ah soo afduubaya oo ku sheegaya waxayan ahayn kuwaas oo kale miyaanay ahayn haddaba gacangeliyayaal iyo kuwii rasuul bawlos horay uga sii digay kuwaasina waa hormo aan haba yaraatee lagu kalsoonaan karin lix iyo toban waxaa kaloo ka mid ah dadka la arki doono wakhtiga dhammaadkiisa kuwa dulduul qaba oo aan meelna ku nagaadaynin toddoba iyo toban waxaa kaloo ka mid ah dadkaas kuwa aad iskula weyn oo kibir badan waa kuwo aan jecleen inay la hadlaan nin aan heerkooda ama maqaamkooda gaarin haddii qaarkood ay lacag leeyihiin waxay kuwa kale ugu yeerayaan xubeero ama masaakiin haddii uu cilmi leeyahayna wuxuu ugu yeerayaa dadka kale ee aan la midka ahayn caamo ama juhalo siddeed iyo toban waxaa kaloo laynoo sheegayaa inay imaan doonaan kuwa raaxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen waxaa jira kuwo hodan ah oo faakihaysi aawgii u guursanaya naaga tiro badan ninku markuu lacag ku leeyahay waddan sabool ah ayaa waxaa muuqanaya had iyo goorba inuu jecel yahay inaannu hal xaas ku koobnaan taasina waa raaxo jacayl ee kama aha inuu ilaah qancinayo markii uu midna tuurayo midna dhisayo oo uu fulinayo qaynuunka ku dhisan tan nasiib tanna saar ugu dambaystana qofka caynkaas oo kale ah dhisi maayo qoys qaranka qayb libaax ka qaata waayo jawiga ilmuhu ay ku korayaan waa jawi aan degganayn maxaa wacay hooyadii waa hore ayaa la furay mana garanayo ama lahaan maayo aalaaba akhlaaq suuban wakhtiga carruurnimadiisa kan ilmaha leh ee hooyadii u furaya raaxo aawadeed ayaan isaga qudhiisuba ahayn nin u socda ama nin u socday inuu ilmo dhalo oo uu akhlaaq iyo edabba baro wuxuuse doonayaa oo keliya inuu badiyo faakihaysiga ama raaxadiisa iyo magiciisa iyo ammaantiisa iyo weynaantiisa haddaba aayadda xigtaa ayuu ku qoran yahay qodobka sagaal iyo tobanaad waxaanan eegaynaa haatan warqadda labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan iyagu waxay haystaan u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xooggiisay inkiraan kuwaas ka leexo kuwaasu haddaba waa kuwa haysta u ekaanta cibaadaysiga laakiin xooggiisa inkira waa xoogga ilaahe waxay ku socdaan xeerarkooda ha yeeshee nolol iyo hubaalba ma haystaan marka haddaba rasuul bawlos uu leeyahay kuwaas ka leexo ayuu ula jeedaa in qofka mu'minka ah ama masiixiga ah uu ka leexdo sifaalihii laynoogu soo sheegay aayadaha laba ilaa afar ee cutubkan saddexaad haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka eegaynaa warqaddan labaad ee rasuul bawlos oo u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadaha lix ilaa toddobo waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo kuwaas waxaa ka mid ah kuwa guryaha gala oo ambiya naagaha caqliga la oo dembiga ku raran yihiin oo damacyada kala duduwanu ay la tageen oo weligood wax baranaya laakiinse aan marnaba awoodin inay runta gartaan rasuul bawlos wuxuu leeyahay kuwo ambiya naagaha nacasyada ah oo dembiyada ku raran ayaa jira waxaa jira kuwa iska dhiga inay yihiin culimmada masiixa oo hablaha qaar u tegaya oo uga dhigaya in masiixinimadu qayb ay ka tahay ilbaxnimada oo duufinaya kuwa garaadka yar waxay kuwaas oo kale iska sii wataan sakhradda iyo balwadaha kala duwan oo xataa haddii ay aad iyo aad u bartaan hadalladii ilaah haddana aan yeelanaynin garashada hadalladii ilaah iyo weliba nolosha cusub ee masiixinimada ee dhoorsoon oo hufan
masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin